anaa manac jalaal manac maxmuud oday dhaqameedeed oo koonfur galbeed odayaaweeda digil umedka ku mid ahaa dalahumedka ku mid ahaa dhammaan dhammaan jaaliido iyo walgorodka koonfur galbeed meel biroogan salaamayo salaam bacdaje mayba baaqan iyo qodsigan iyo iska darahayna aan jeediyaane soomaali dhan ama dowladda koonfur galbeed dowlad goboleedka koonfur galbeed oo la kacasuumi dowladda federaalka casuunti xamarka casuunti aan malayana ini soomaalinimo iyo walaska darsado wada shaqayn ini dhiyaas aan malayani wadanka balistaleyan madhiina dibandaabi iyo been iska sheegow iyo rafaada dhiy dowladda koonfur galbeed madaxweyne iyo sharaftale iyo wasiiradii wali ku codsadaane ini dhulkii dhokanagadan shacabkii dhokanagadan maamulkii dhokanagadan ulshaseedan awoojiyo muujiyaan awaad i tuugtan dambe intaga dhammaad la nisweer dhulkii la niska kooy tan waliba isku leed dowladda koonfur galbeed wafuujiya wasiiradii iyo madaxweynaha yaa isku le ini si deg deg ah saadin una la hadlaan walikuda waa ka hoba bariyo inta uroog una tiitiyo suguhaya walbadan alla ku sugaayo haatan wal kusii sugu doona insha allah saas ini xamar waqti dambe anka dhumin ini iska daalin wal ini sheenow leeraw wal weelow leeraw wal iska daali rajo nukulana iyo rajo nukulaha doono mujar tan tan ku bahi tan oday dhaqameedyada wali magaalada muqdisho rooga doona saas oo kale ods wali hanjeediyaan iniyo meelo aan kala laabano barlamaan barlamaan iyo intaan kala laabano wadankii seeran yoona saas lamid eh bahan dhulkii iyo awoodii walaanyo haka dhisan iyo sharafti ikraamadii oo ilaa xeerkan iyo lunkuweero caalamka lunku kuweera deersiyan wili ma dhimane sidii aan noolan awoodi sidii aan taalla dhulkii sidii aan taalla wali fadaane inay dhulkii josi digriga anka nagadan awoodii laka goradaay muujiyaan waana anjaxjaxne waa isku reebaan taasoo kale dardaarmaan jaaliido aqoon-yahanada meel biroogan yoon inay si degdeg ay magaalada baydhabo inay iska kooyaan lianu dibindaamidan dowladda federaalka suubiyaa soo madbalanqo lenis dhiiba baloona camal si un unku fiirsanaan kumid haanshada naftiye lixdan iyo kooga inta la jarto koonfur galbeedka boqolaalka deera oo baarlamaanka inka jara haqa an la ini walna ogolaadaan walna diidaan walaagiyo dhisideen mustaqbal sho iyo an suubsadeen waadax ee caalamka aragaw ragi inkiraw iniyo nin saamahne si deg deg ayoona naftiyoba baydhow ku kooyaan kooyan si lunku fiirsada lantalada kumidhaashadan dowladda federaalka ilen four point five markii la leeyay walaa layska darsaday maa wal mal inis duduubow walaagii layska darsaday si kileer ee ed ini walanka qiibsado magaalada baydhabo maamula laga dhisi lix gobol eh lana lanku tuugan lanana nindabisnuma doon lankii hilimo ka aalaw i lankii run ka aalaw han hoostana ka jaro una niila dhaladay naftiyo hilimooda ka aalaw aboodana ma ogol iyo dawladda ma ogol meelo kaga guraw waryaa horta basiyaasi mahayne meelohaas ku kuusteena rooga dadkin walla qabo baydhoo an gubte an qasten umutta taariikhda leho hatta iniskoyti masanti an qasten isin isgordaana isin idooyinka nagada ama umutta la shaqeey taas taasaan laha international community ama qeybta oo ku roogta soomaaliya horna anka shaagni shalmaygeelaadna an shaagni hatan anka nagaan doorkii adaka lahayti mee door kale qaadadahay dib u heshiisiin iyo soomaaliya lakasuubiyay soomaaliya isgallantaa shal reebane laiska ogaay ma soomaaliya iska diraan ma laiska ogaay soomaaliya iska diraanna ma laiska ogaay tan hata dareertona soom horna keenka sheegni hatana keenka nagaana please soomaaliya ana iska dirtan soomaaliya hataa iska diro haytan dhiig badana deedidan fadaasan yacni hal roojiyoy walaayo ummadda caalamka international law kulli adduunyada dhan walay ka dhisanta rabitaanka shacab dastuurka ka taal rabitaanka shacabka soomaaliyeed toban gobol labaatan gobol soddon gobol dastuurka ka dhikani yak helini nisweerni halsin in nusayaa waliba waa wada hadal walaalnimo qarashka biyaani codka biyaani waqtika biyaani inay toban gobol es abaabilo hor suruntooni mansaamahaan mansaamahana maanansaamaha doon li gobola lena irkan walka ogi dhulkan walka ogi ilaahikii abuurina ogi koonkun walka ogi tuugmee baro baradembu jimaawu sabtu sinadu lamasinu injeedda seedan waan langna malku tuugaw lanki ni aawiyan ahlan wasahlan kan ninka aawineen bardu ahlan wasahlan wali nin deersiden ini sagaalunkii lanagda dhiig badanteeda unun haani sagaalunkii miihiini unun haani sagaalunkii miihiini wali ana dad iska talade ini dhulsho hadhicisdan siyaasiyan agliyan cilmiyan awooddo in hakree badoon ka talagalnay dibandaabyada siyaasado beente eh madba hotelko nairobi imeelo ilaa ka abaabulow dadka ha abaabulowna kuwaantoy soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya baydhabo dib u heshiisin dhab eh oo shanta soomaaliyeed ee shanta beelood oo heleydi yaan iska koykiya ka heleydi isku dhaafa labaatan kan sinan hataa malaa qoban dib u heshiisintaas billion dollars ka bati soomaaliya dib u heshiisintaas baydhabo ka dheeri lang weeli male yeeda weelni weliba yeediya waliba ni humayten ni adaadiden nashal farjidan fadaasan soomaali heliidiya dib in iska nagtan fadaasan taasna masiin kuelan walaalogay la martiqaaday wasiiraday iyo dowladay iyo odayaalka iyo aqoon-yahanaday walyaamarood macal xildhibaanada koonfur galbeed bay dhowhadan iska kooyo ku fiirsadaanan wali hamarnoo yaali ku fiirsadaan iskula dowhaan hamar maynoo yaala mayna kulenna mayna maynana noolka haysada maynana ninkidiidinyeega iska warsadaan marka jawaabta unihan waa baahan doontee uni odayaalkan iyo aqoon-yahanadan iyo jaaliyaalkan iyo barlamaankan meelin iska koynan labaatanka koofo digil imirfleeg ee barlamaanka jarta un isgoradaan oo isdaldalnay meelbilankoo kale ku dabagalaayaan horaha nin marti ilaa lixdankii lan umutu andhaladiya warsuufiya xafiisteeda ka umutu andhaladiina warqada ku dabijiyey mal andhon mal andhon isiinama gorataan hataa dhalateen horaanay marti lixdan sini mal andhon la iska dabar horanay xafiisay caalamka wallahi mal andhon ini la iskooraan hor iska eego mal andhon demba xafiis la noo daba kooyaw sin ogna ini meel bilanko umutu maslahaad iyo wada oo ku saad isiin hiraabta seedasaano mal andhon ka guraasan mal andhon horahan barane maynin dang en horahan barane wala deen mayn dhon kuantowni may nin dang e horaanka daalna kuwaantowni wala nin dang hayti weldani malan dhowna isku reebni hor dhaanba reebni lankin ogaynina baradahan barlamaankuna ninka jaro markii hiraabto koonfur galbeed meelisaatiyoona ku dabaseeda ogna marka horan baha ama umutaaka darsama isin siintaan laakiin oday dhaqameedyada oo qabaa'ilka isin ku dhalateen go-aana qaadado doonaan maal qabiilkii ibeertin iwartin walasgorodee go-aana qaadado doonan madi bay dhowlan iska saar marka miileed ku galafati adi sheegas wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu